أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنين
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ahaa ee diiradda jimcaha barnaamijka waxaan si qoto dheer ugu eegayaa arrimaha siyaasadda gaar ahaan xisbiga uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud xisbigan ayaa lagu soo beegay xilli siyaasadda soomaaliya ay aad u cakiran tahay islamarkaana ay marayso marxalad adag oo shisheeyaha ay quus ka muujinayaan arrimahaas ayaan dhinacyo kala duwan ka eegi doonnaa waxaa barnaamijka igala qaybgelaya martisharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin mid ka mid a culimmada diinta islaamka iyo mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ee aad ula socda arrimaha soomaaliya soo saarista barnaamijkan waxaa kaalin weyn ku lahaa waryaheena cawil cabdulaahi waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgelaya waryaheena maxamed shiiqa muddada barnaamijka uu socdo waxaan soo gudbin doonnaa fikradaha aad ka soo dhiibateen su'aasha furan ee toddobaadkii hore la idiin soo weydiiyey gebagabadana waxaan ku sheegi doonnaa su'aasha toddobaadkan oo marka uu ka baxo barnaamijka durbadiiba aad soo diri kartaan fariimihiina insha allah waa mar kale iyo diiradda jimcaha دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijkeena maanta waxa uu xoogga saarayaa xisbiga cusub ee uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka oo wakhti xileedkiisa ay kaga harsan tahay hal sano oo keliya afar iyo tobanka bishan may sanadka labada kun shan iyo labaatanka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa si rasmi ah looga dhawaaqay urur siyaasadeed cusub oo lagu magacaabo ururka cadaaladda iyo wadajirka ah kaas oo uu hogaaminayo madaxweynaha xilka haya xasan sheekh maxamuud ururkan waxaa ku midoobay madaxda dowladda federaalka ah iyo hoggaanka maamul goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug munaasabadda lagu shaacinayay ururkan ayaa ka dhacday xarun si gaar ah loo diyaariyey oo ammaankeeda aada loo adkeeyey ururka cusub ayaa yeeshay guddoomiye afar guddoomiye ku-xigeen iyo xoghayn guud iyadoo xilalkaasi lagu qaybsaday nidaamka qabiilka ah taas oo muran iyo su'aal ka keentay sheegashada ururka ee ah in uu yahay urur looga gudbayo habqaybsiga afar dhibic shan ee qabiilka lagu saleeyey xasan sheekh maxamuud waxaa loo magacaabay guddoomiyaha urur siyaasadeedka ahna musharaxa ururka xamse cabdi barre waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda istaraatiijiyada iyo qorshaynta cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo dowlad goboleedyada saalax axmed jaamac waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha sacdiyo yaasiin samatar waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha horumarinta bulshada iyo wacyigelinta cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa waxaa loo magacaabay xoghayaha guud ee ururkan muddo bil ku dhow waxaa lagu howlanaa qabanqaabada xafladda iyo dadka ka soo qaybgelaya munaasabadda lagu shaacinaya ururka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ogaatay in kumanaan doolar lagu bixiyey xafladda loo qabtay shaacinta ururka guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa la siiyey lacago gaar ah si ay u soo xulaan dad lagu kalsoon yahay oo ka mid noqda ergada ah ama dadkii lagu casuumay munaasabadda shaacinta ururka tani waxay dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan daahfurnaanta iyo matalaadda dhabta ah ee ururka cusub oo durbadiiba dadka ka soo muuqday ay noqdeen kuwa doon isla saaran oo isku dan siyaasadeed ah musuq maasuqa iyo xatooyadana aad ugu xeel dheer nabadoon caqiil abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee qaybta ka ah barnaamijka diradda jimcaha ayaa sheegaya in hantida ummadda soomaaliyeed lagu takrifalay xisbi gaar ahna lagu dhistay xilli reer muqdisho ay haystaan dhibaatooyin lixaad leh adeer horta soomaali waxay ku maamaadaa hal booli ee nari xalaala ma dhasho xasan isagaa booli lagu soo doortay marka horeba iyo cadaalad xumo iyo dulmi lagu soo doorto meesha lagu keenay tii ayadaheed unbayna daba socotaa ummadda soomaaliyeed oo baaba'ayso magaalada muqdisho waxaa la ogaya ummadda muslimiinta dhammaan ogtahay barakacyaashii dadka guryahooda laga soo barakiciyey oo waayeeladii maatidaha inay baaba'ahayaan oo gaajo u baaba'ahayaan waad maqlayseen dadka magaalada muqdishoa la dhex mari laayahay biyihii baa ka tambatay laamiyadii baa go'ay buundooyinkii baa go'ay baabuurtii baa taagan ummaddii baa meelay ku dhaqaaqda oqoonla waxaa la ogyahay in webiyadii ay fatahayaanoo beerihii iyo dadkii dalagyadii u bixi lahaa ay baaba'eenoo wax wax ka qabtay inaysan jirin ayadoo intaas ay jirto lacagtii ummadda wax loogu qaban lahaa oo ummadda laga qaaday oo dalkeeda lagu gaday oo xoolaheedii lagu gaday oo xoolihii ummadda soomaaliyeed muslimiinta ay lahaayeen yaa laisku sharaxayaa dee taasna cadaalad xumadii kolka horeba uu meesha ku imaaday ama uu lahaa wiilkayga iyo gabadhayda shaqo siinaya unbay ka mid tahay xasan nin dad iyo dal iyo diin midna ka naxaya maaha waa nin dugaag oo ummadda lagu soo dhex daray weeye dadkan inuu laayana loogu talagalay weeye marka haddii ilaahay inuu ka qabto ummadda soomaaliya ee iska qabato un baan meesha ku ujire ma ogi adeer wax kaloo hadda laga sheegi kara ma laha inay ummadda soomaaliya iska qabato allah subxaana wa tacaala loo tala saarto la iska qabto ummadda soomaaliya ay iska qabtaan oy kacaan ma ogiye xasan dalna ma badbaadinahayo oo ma dhaqno dadna ma dhaqno danna kama lehe waa nin la soo dirsaday oo caamil shisheeye u ah ummadda soomaaliya inuu laayaana loogu talagalayba waa shaqadii loogu talagalay adeer waaya marti kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa goobjoog ka ahaa xafladda kuwaas oo hadaljedin ku lahaa waxaana ka mid ah dadka goobta ka hadlay xasan sheekh maxamuud waxaa sharaf weyn ii ah inaan hortiinna soo istaago anigoo xambaarsan dareen weyn oo mas'uuliyadeed ee munaasabaddan taariikhiga ah ee lagu daafurayo xisbi cadaaladda iyo wadajirka walaalayaal hannaanka dimuqraadiyeynta dalkeenna wuxuu leeyahay taariikh la yaqaano oo tusaale u noqon karta sida ugu habboon ee loo maamulo ama loo xasiliyo tartanka siyaasadeed ee ku aadan doorashada iyo kalsoonida cidda dalka ku hoggaamin lahayd ajando qaran oo lagu xaqiijinayo himilooyinka dadka soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaan hortiinna u soo istaagay caawa anigoo xambaarsan dareen weyn oo mas-uuliyadeed kaas oo ah munaasabaddan taariikhiga ah ee daahfurka xisbiga cadaaladda iyo wadajirka
ururkan cusub ayaa durba dhaliyey hadalhayn siyaasadeed oo ka imaanaysa qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa mucaaradka bayaan ay soo saareen mucaaradka dowladda federaalka ayaa si weyn loogu diiday ururkan siyaasiga cabdulaahi axmed oo ka mid ah falanqeeyayaasha siyaasadda soomaaliya kana qayb galay barnaamijka diradda jimcaha ayaa ka hadlay qaabka loo dhisay ururka cusub isaga oo sheegay inuusan waxba ka duwanayn ururadii hore ay sameeyeen madaxda soomaaliyeed ee shisheeyaha u adeega waxa uu sheegay in qaabka loo qaybsaday hoggaanka ururka uu dib ummadda u xasuusinayo nidaamkii lagu qaybsaday dowladdii lagu soo dhisay imbagati oo kenya ka tirsan kaas oo lagu saleeyey afar dhibic shan waxa uu intaas ku daray in madaxweyne xasan sheikh uu ku socdo waddadii uu ku fashilmay madaxweynihii hore maxamed cabdilaahi farmaajo islamarkaana aan wax isbeddel ah laga filan karin hannaanka uu xasan u wajahayo doorashada
walaal waa mahadsan tahay marka koowaad marka labaadna waxa weeye madaxweyne xasan sheikh waxa uu suubiyey ama madaxweynaha dowladda federaalk waxa loogu yeero kolley waa waxay shabbahaysaa ninkii isaga ka horreeyey oo ahaa farmaajo wuxuu suubiyey waana caadooyin lagu yaqaano nimankan maaragtay soomaalida la horkeena markii ama doorasho waxay ugu yeeraan ay soo dhowaato inay jallaafooyin kala baxshaan ururkan hadda ay magacaabeen kama duwano qaabkii imbagaati ama carta loogu soo doortay soomaalida waxaad arkaysaa in four bonty five aysan meesha ka marnayn oo dadkao dhanna ay iska arkayaan oo qolo walba in lagu qarciyo ay doonayso waxaan filayaa marka nimankan maamul goboleedada ah oo maaragtay soomaalida lagu kala gooyey labadan hadda maamul goboleeda aa sheegtay in aysan wax maaragtay wanaaga u ahayn oo ay rabaan inay lacag xoogaa ka qaataan kabacdina hadhow ay jaraanjarada ka sii tuuraan ama sii turaan tureeyaan marka waxba kagama bedelon nidaamkii hore ee ka dhisnaa meesha oo qabiilka ahaa dad ilaahay abuuray laga dhigay four bonty five kuwana la yasay dhiiqo weyn buuna waddanka kusii gelinayaa mana kasii baxayo waxaad og tahay nimankii u madaxya weynaa sida maamul goboleedada jubbaland oo kale iyo puntland marka wuxuu waddanka sii gelinayaa marka nidaamkooda la eego ayaan ka hadlayaa wuxuu sii gelinayaa qaralaaso hor leh iyo fadqarallo hor leh in ay ka sii darta mooye wax wanaag uu ninkaas subiimo jiro waxaana uu isleeyahay amaad maaragtay mar labaad intaad dad meelo iskugu yeryeertid aad yeerisid urur ahaan hadhowna aad dhahdaa madaxweyne aan ay ma garata wixii loo yaqaanay madashii wadatashiga qaranka ayaa loo bedelay urur u muuqda mar in loogu gudbo muddo kororsi sida ay aaminsan yihiin dad badan oo ka falceliyey magacaabista ururkan golaha wadatashiga qaranka waa uu burburay kadib markii qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ee muddo xileedkoodu dhammaaday lagu qasbay in ay qayb ka noqdaan xisbiga lagu dhawaaqay hadda kadib waxaa noqonaya saamilayda siyaasadda ee lagala xaajoon doono arrimaha waddanka villa soomaaliya puntland jubbaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka saddexda maamul goboleed ee galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed awooddoodii waxaa maanta kadib la wareegay villa soomaaliya ayuu yidhi xildhibaan cabdulaahi carab oo ka mid ah golaha baarlamaanka madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa si cad u muujiyey inuu doonayo inuu mar kale ku guulaysto doorashooyinka labada kun lix iyo labaatanka hase yeeshee qaabka doorashooyinka iyo habka siyaasadeed ay hadda ku dhaqmayso dowladdiisa ayaa weli la isku diidan yahay taasoo abuuraysa jawi siyaasadeed oo kacsan hadafka ugu weyn ee xasan sheekh uu leeyahay ayaa ah inuu xoog siyaasadeed ku wajaho mucaaradka dowladda oo xilligan aan si buuxda u midaysnayn islamarkaana dhexdooda uu ka jiro khilaaf siyaasiyiinta qaar ayaa sheegaya in xasan sheekh uu yahay keligii taliye isagoo meesha ka saaraya awoodda maamul goboleedyada islamarkaana ururka cusub ee uu dhisay uu si weyn ugu eg yahay xisbigii hanti wadaagga oo ay ku midaysnaayeen madaxdii dowladdii siyaad bare siyaasiga idriis xasan faarax oo ka mid ahaa dowladdii siyaad bare ayaa isagoo ka qaybgelaya barnaamijka diradda jimcaha waxa uu carabka ku dhuftay inaan la iswaafajin karin xisbigii hanti wadaagga iyo ururka cusub ee xasan uu magacaabay xisbigii hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed wuxuu ahaa xisbi xilligiisii waddanka warshadaa laga dhisayey mataqaanaa jaamacadaha laga dhisahayey laakiin kuwa kani waa kuwii warshadihii burburiyey oo billaqaystay hadda maaragtay shan iyo labaatan sano ayaa la maarayaa inta maaragtay laleeyahay dowlad federaala dhisan intaasna waxaa weliweli ay sii boobayaan iska dhaaf warshado la dhisay iyo warshado la sameeye waxaa boob ay ku sii wadaan maaragtay meelihii dowladda ay lahayd maaragtay dhulkii dowladdu lahayd dhismayaashii dowladda lahayd ayay weli sii bilqaysanayaan iska daa waxay hagaajiyaan marka horta wax la isku soo masayn karaa ma ahan midda labaad nimanka kan horta wax ma xukumaan oo maamulkoodu meel kama socdo waxaa la dhihi karaa waa maafiya waaye xaqiiqatanna waa maafiya maxaa yeelay waad arkaysaan xataa xamar ma wada xukumaan iska dhaaf xamare xataa xaafad xamar ka mid a ma xukumaan maamul goboleedyada la sheegayo waxay ku oodan yihiin midna jowhar buu ku oodan yahay oo lafteeda una xataa magaalada jowhar ma wada xukumo dhuusamareeb ma wada xukumo magaaladuna wada xukumo banaankeeda ma xukumo maarata baydhabo ma wada xukumo banaankeeda ma wada xukumo marka horta maamul goboleedyada waxa la yidhahda meeshaan ma jiraan meeshaan dad federaal la yidhahda ma jiraan waa maafiya burcad ah oo maaragtay ummadda soomaaliyeed in laga qabto u baahan xaqiiqduna waa saas waxaad garanaysaan dadka lasoo afduubahayo waa nin guddoomiyaal degmaa waxay leeyihiin haddii aanan dowladda laga hor imaado mataqaanaa qofka waa in la dilaa gurigiisa waa in la burburiyaa asaga waa in mataqaanaa u fiirso hadda ninkaa saas leh waxa weeye laba boqol oo askari ayaa ku xareeraysan waana guddoomiye degmo waaye oo ilaalinayso iska dhaaf wax kale xataa magaaladaas ama xaafadaas uu xukumo ama degmadaas uu xukumo suuragal maaha inuu xaaf intuu tago meel tago uu si nabad ah maaragtay baqaaxi ku taallo uu si nabad ah wax uu oga cuno xataa ma awoodi karo sidaana wuu dhaqmaya kuwaan hadday awood lahaan lahayn maxaad u malaynaysaa marka waxaa weye waxani waa masiibo weeye masiibo qaran weeye waa dad maaragtay damiirkoodu dhintay oo aan waxba xeerinaynin intaa waxbay burburinayaan intaa waxbay billaqaysanayaan marka waxa ay difaacayaan oo rabaa inay difaacdaan oo hadda ay u mudoobayaan waxaa weeye lacagtan farada badan iyo boobka kan iyo hantidan ummadda la dhacahayo iyo hantidan ummadda dadweynaha la dhacahayo iyo dadkan baadda laga qaadanayo iyo lacagahan beesha caalamka ay bixinayaan ee la musuq maasuqayo waxaasaa u muuqato oo ay ku mashquulsan yihiin marka xisbi lama dhihi karo dowladnimona warkeeda daa marka runtii wauna ayaan darro waayo waa un burburkii oo maaragtay lagu sii ku sii dheeraanayo ummadda soomaaliyeed un weeye maahane wax cusub oo hadda ay la imaadeen haba yaraatee ma jirto waata idris marka waxaad aaminsan tahay in xisbigan aanan gebi ahaanba lagu tilmaami karin xisbi siyaasadeed ma suuragal ma ahan hade waxaan xisbi siyaasadeed ma ahan de waa xisbigan la leeyahay dadka qofkii naga hor imaadaa xabad baan ku dhufanaynaa gurigiisana waa gubaynaa ayagoon tabar ba lahayn marka kuwaas hadday tabar yeelaanna dee suuragal ma ahan xilliga kan qof la maquunin kara lama arko nin walba tuuladiisa asagaa asagaa asagaa joogo marka waa un shimbiraya heesa iyo de ninkan le mataqaan xisbi baan sabana ciidan ajanabi ah ilaaliya ciidan xataa wuxuu awoodi lahayaa shan iyo labaatan sano inay ciidan soomaaliyeed ilaaliyaan buu awoodi lahayahay airboorka ciidama ajanabi ilaalinahayo mataqaana dekadii ciidama ajanabi ilaalinayo madaxtooyadii ciidama ajanabi ilaalinayo meel kastoo wadaa ciidama ajanabi ilaalinayo magaalooyinka ay joogaan ciidama ajanabi ilaalinayo marka hadee marka say suuragal ku noqonaysaa waddanka waxaa looga taliyaa xalane xalane oo ah waddan magaalo soomaaliyeed laakiin aan soomaaliya ku oolin oo aeroboor leh oo la socotaan diyaaraduhu markay muqdisho ka soo degaan diyaaradaha mataqaana xalano u socdo iyo u n ka iyo hayada samaalo waxay ku xirtaan xalanay ku xirtaan xalanay ka rakaabsadaan xalanay ka duulaan marka magaalo cusub guddoomiye degmay leedahay guddoomiye xaafadeeday leedahay boolis bay leedahay waxay leedahay guddoomiye ku-xigeen arrimo guday leedahay magaalada xalana la yidhaahdo arrimo bulshay leedahay guddoomiye ku-xigeen arrimo bulsho guddoomiye isboorti bay leedahay mid dhaqaalay leedahay mid caafimaad bay leedahay waa magaalo mataqaana dowlad wax kasta oo dowladi leedahay leh ayaa xalana ka dhisan dadku saas u fahmaan marka magaaladaasaa laga xukumaa dadka xukumana halkaasay joogaan
kahor intaan si rasmi ah loogu dhawaaqin ururka waxaa horay u baaqday ku dhawaaqista ururkan sabab ku aadan khilaafaad xooggan oo ku saabsan awood qaybsiga hoggaanka cusub madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa si cad u muujiyey inuu ka biyo diidan yahay xilka la siiyey iyo habka loo maariyey wadatashiga ku aadan ururka cusub lafta gareen ayaa xilligaasi isaga baxay muqdisho isagoo u ruqaansaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba'i maalmo kooban uu halkaa ku sugnaa ayaa ugu dambayntii la qanciyey isagoo ka mid noqday guddoomiyaasha ururka su'aalaha dhowrka ah ee la isweydiinayo waxaa ka mid ah sidee ayay u wada shaqayn karaan shakhsiyaad aan ku heshiin karin in hal qof loo daayo xilka guddoomiye ku-xigeenka dad badan ayaa aaminsan in urur ay madaxdiisa horay isugu soo qabteen xilka labaad ee ugu sarreeya aysan isla sii shaqayn doonin marka uu dhammaado wakhtiga xasan shiikhna la arki doono in ay kala yaacaan waxaana khubarada ay saadaalinayaan marka ay doorashooyinka soo dhowaadaan in xasan sheekh garbihiisa ay ka bixi doonaan xubno badan oo hadda ka mid ah hoggaanka ururka cabdulaahi sow isma qabsan doonaan hoggaanka ururkan maadaama ay aaminaad xumo ka dhex jirto taas shag kuma jiro shag kuma jiro waa isqabsanayaan horta wax u qoran oo xataa nimankan ururada adduunka ka dhisto oo kaleeto waxay isula tagaan looyaro ama qareen wax af soomaali lagu yidhaahdo waxbaa la kala saxiixdaa saas iyo saasaa wax lakala qortaa marka xataa waxaa ka maqan wixii la oran jiray qaabkii technicraadkii wax loo qoran jiray ma qorno waa niman adigu waxaan filayaa geelijirayaala oo meel iskugu yimid marka geelijiruhu ceelka markii abaarta dhacdana waxay dhahaan aan ku heshiina hadhow markii biyaha yimaadaan waa isku dilaan marka shaki kuma jiro in hadda nimankan uu keensaday aysan xataa matelin dadkii qabaa'ilka ay sheeganayaan aysan matelinoo niman qaarkood ku kacsan maamul goboleedyada kale oo ka soo goostay oo jiga ka soo waayey ayay u badan yihiin marka boqolkiiba boqol waa isku dhacayaan labada arrimood baana ku saameeyey ayadoo dadkii ay ka yimaadeenna aysan matelin oo nin walba muqdisho uu xoogaaga isku qaato talabaadna wax u kala qoran ma jiro dadku waxbaa markii la heshiinaya waxbaa la kala qortaa waxaasi waxaas qofkii jebiye qodob- qodobkaasi qodobkaasa qabanaya xataa qodob gaalada ahaado wax qodobo nimanka u qoran ma jirto Eh, intooda badanna waxay ka yimaadeen qurbaha ayagoo xataa qabiilkii matalo oo qabiil baa matalayna dhahaya nimankii deganaa deegaanka ma aha waa niman inta badan qurbaha ka yimaaday oo soo masaafuray oo kusoo wareeray marka way iska qaadanayaan jagadaas markuu ku meel gaarane asaga naftirkiisa waa sanma kalmaka yaakul weye oo kale waa kula dagaalaya ma garata khilaafkaasi waa boqol kiiba boqol laa shaka caqabado kale oo dhowr ah ayaa ku horgudban xisbigan cusub ugu horayn waxa uu wajahayaa mucaarad xooggan oo ah kuwii uu xasan ka mid ahaa markii ay u midoobayeen farmaajo waa rag yaqaana xasan sheekh iyo damaciisa waxayna marar badan ku celceliyeen in xasan ay kula dagaalami doonaan dhabbihii uu isaga u horkacay taasi oo ah inay dhisaan ciidan ay ku hor istaagaan damaca xasan sheekh caqabadaha kale ee xisbiga hor yaala waxaa ka mid ah inaysan ku jirin maamulada isku magacaabay puntland iyo jubbaland
horta waxa kale waxaa weeye waa dagaalka xasan sheikh iyo waa nimankii ku yimid waxaan la baxay badbaado qaran oo aniguna runtii aan aaminsana inay ahayd badbaado mooryaan Eh, nimanka kan maadaama farmaajo uu asaga laftiisa khaladaad waaweyn galay eh, uu uu mataqaanaa waxay u arkeen eh, inay mataqaanaa ayagu ay hab qabiila xukunka ku haystaan bay u dagaalgaleen waxayna aamineen inay al-shabaab ka takhallusi karaan kadibna ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ay ay caburin karaan oo ay ka adkaan karaan oo ay cagta marin karaan arrintii way ku fashilmeen markay arrintii ku fashilmeen oo al-shabaab ay ka adkaan waayeen hadda haddana waa is- waa waa iskuday kale iyo dibindaabyo cusub oo ay doonayaan inay mataqaanaa ay xukunkan ku joogaan ma malayna inay u suurtagelayso waad la socotaa hadda wax jubbaland la yidhaahdo ma jiraan ninbaa wuxuu ku oodan yahay shan iyo toban saddex saddex iyo toban sano laba iyo toban sano kismaayo ku oodan oo ciidamo kenyaanka ay ilaalinayaan iyo ciidamo etoobiyaana Eh, ninkan kale oo la yidhaahdo asaga laftiisa waa la socotaa eh, la baxay eh, puntland la baxay Eh, waxa weeye wuxuu ka shaqaynaya waad aragteen oo wadanka iyo dhibaatada uu- uu ummadda ku hayo lacagta ummadda uu ku ciyaarahayo xasan sheikh inuu soo saaro eh, muxuu ku bixiyey baa la yidhi soddon iyo laba milyan ayuu ku bixiyey eh, la dagaalankii farmaajo haddana asagaa dhagax u haysto marka waxaanoo dhan waxa weeye waa maxaa loo noqonaya waxaa la yidhaha square one waa waxa weeye nimankii dowladdii soomaaliyeed riday ee mataqaanaa sagaashan iyo kowdii ee xamar isbaarada u taalay ee tiyo cusub baa hadda dhalanayso isbaara cusub iyo anaa taabsaday oo cusub baa imaanayso xamar unu kaale weeye marka way taasaa hadda bilaabatay marka waxa weeye intii kale ee waagii hore ee nimankii mataqaanaa xamar qabsaday ka soo horjeedayna ku- hadda way ka soo horjeedayaan gobolada waqooyi iyo gobolada waqooyi bari iyo eh, gobolada mataqaanaa jubbooyinka iyo way ka hor imaanayaan marka waxaa weeye ah, wixii un caydiid xulufada la ahaan jiray iyo cali mahdi iyo xulufada la ahaan jiray tii oo kalete ayaguna abuurahayaan marka waxaa weeye waa ayaan darro waa tii oo kale waaye Eh, marka xamar annagaa qabsannay annagaa soomaaliya maamulayno eh, annagoo qabiil ah eh, mataqaanaa isbaaradannadaa dhiganayso annagaa taabsannay tii caydiid iyo cali mahdi ay ka shaqaynayeen iyo iyo mataqaanaa xaaraan kunaax iyo iyo qanyare iyo iyo mataqaanaa muuse suudi waa tii oo kaleeto oo soo cusboonaatay waaye oo lasoo cusboonaysiiyey intii ayaga ka soo horjeedi jirtayna way ka soo horjeedi doonaan marka waa jigjigay halkaas jooga waa burbur cusub waaye iyo iyo lugooyo cusub oo soomaaliya oo mataqaanaa u bilaabatay waaye xaqiiqduna waa saas waaye ummadda soomaaliyeed oo ah ummad muslimiin ah ayaa doonaya in ay helaan dowlad ku maamusha shareecada islaamka dowlad daah furan oo aan dusha looga keenin kana tarjumaysa qiyamka iyo dhaqanka islaamka marka si dhab ah loo hadlo oo meel la iska dhigo cadiifadda iyo dhalanteedka ay istusaan siyaasiyiinta cumilada ah in la helo dowlad cadaalad ah oo ummadda ku xukunta shareecada islaamka waa rajada iyo himilada ay wadaagaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa wixii ka dambeeya burburkii dowladdii siyaad bareh dowladaha la soo dhisayay waxaa guud ahaan loo arkayay kuwa u taagan dano gaar ah oo gumaystaha iyo quwada shisheeye ay ka dambeeyaan inkastoo lagu dhawaaqay ururkan guddoomiye iyo musharaxna uu u yahay xasan sheekh haddana ma jirto wax taageero dhab ah oo uu ka helayo shacabka soomaaliyeed waxaana muuqata in ururkan aanu ka tarjumaynin rabitaanka ummadda cabdullaahi axmed idriis xasan faarax iyo nabadoon caqiil abuu cabdiraxmaan ayaa aaminsan in ururkan cusub aanu lahayn sharciyad dhab ah islamarkaana uu yahay mid u adeegaya danaha xasan sheikh oo keliya isagoo aanan wax kalsooni ah ka helin shacabka soomaaliyeed ururkan eh, cid taageersan ma jirto macaal xasan qolada uu ka dhashay oo reerkiisa ah xataa ma taageersano rag baa waxay yidhaahdeen war waa socon weynay aan oradno marka wax taageersan ummadda soomaaliyeed waa ummad aad iyo aad u fiican oo islaamnimada jecel haddii la weydiiyey maxaa laydinku xukumaa waxa ay- ama shareecada islaamka ayay dhahayaan kuwa xataa iska qayilo oo meelaha marmaraya marka ururkan oo haddana aan haysan wixii loogu talagalay ileen barnaamijyaha la soo maraa mogtahay maxamed eh, daahirow oo ururka marka dadkiisa iyo meelaha uu ka talaya iyo i d iyo imsa u codeyn karta iyo waxaa dhan oo shareecada islaamkaba ah, xagga markaan iska dhigno eh, shareecadan kale oo madaniga oo biniaadan ku dhaqmaan markii la eego wax uu kaga salaysan yahay ma jirto marka ummadda soomaaliyeed waa ka quus baraha bulshada iyo meelaha la iskugu yimaada iyo waxa haddaan geshinne waad yaabaysaa wax ay maaragtay eh, bahdeliyaan ama caynayaan qosol iyo shaactire ba ka dhigteen ee meesha urur ma joogo nin raba inuu sanadkaasi markii la gaaro meesha kusii seetadheeraysto ee xukun jaceyl ayaa meesha ka muuqata ururkan dan guud iyo dan gaara midnama fulinaya dan wuxuu fulinayaa ninka madaxweynaha meesha ka ah Ee, lacagta ay qarashka ku baxdane waa lacagtii ummadda soomaaliyeed loogu talagalay iyo lacaga dhul hadda inta dad laga eriye la iibsaday weye marka qofka xoolaha marka asaga uu leeyahy wuu ka naxaa ee maxay ku baxeen xisaab baa timaad marka xoolo aada lahayn oo xatooyo kugu soo gashay ama gaalo maaragtay wax sadaqaysanaysa ku siisaya lagu dhisay marka ururkani wuxuu ka shaqaynayaa danta madaxweyne xasan sheikh dan kale iyo dan soomaaliyeed iyo dan urur iyo dan shakhsiyaad kale ma jiro
dee markas se- ma garanayo dee qofka eh, ama dhihi karo ha lagu kalsoonaado Eh, waxani waxa weeye camalkooda horta la fiiriyaa maxay soo qabteen maxay ku yimaadeen maxay qabanayaan maxay ka shaqaynayaan dadka kan waxa weeye eh, dad si xalaala ku yimid ma ahan dad si xalaala ku shaqaynaya ma ahan waxay sheegaanna wax la aamini kara ma ahan waxa weeye lama garanayo dee seebad ku dhici- seebad see qof bini aadama uu dhihi karaa eh, xisbi xasan sheekh iyo gruubkiisa ay sameeyeen ayaa wanaag ka talinaya dee qofna kuma riyoon kara dee xaqiiqatan waxa weeye waxaana waa shimbiraya oo heesa waaye waa isbaaradii iyo anaa taabsaday iyo ku nasiibsa weeye waana intaa wey wax macnaa eh, wax macnaa ay samaynaysa lama arko waa lugooyadii iyo burburkii oo sii socdo iyo isbaaro cusub oo mataqaanaa hadba si loo dhiga waayo maahane wax mataqaanaa wax macno samaynaya maahan wuxuu fulinaya dana shisheeye waa- waa hore ad- waa- waa ummad badan oo soomaaliya ka hadashay nimankan sidoodaba kooxda oo meesha isugu yimid oo caamiliinta nin turki buu u adeegaa nin maraykan buu u adeegaa nin ima- imaaraadka uu u adeegaa nin wuxuu u adeegaa kenyaatigu uu u adeegaa nin etoobiyaanku uu u adeegaa nin yoweri museveni buu u adeegaa nin soomaali ah oo wadaninimo ay ku jirto oo damiir dadnimo ay ku diin xagga bas ka dhigbo oo di- wadaninimo ay ku jirto oo damiir dad- dadnimo ay ku jirto meeshaas maba joogo filla soomaaliya ma joogo waxaa loo adeegayaa shisheeyaha loo adeegaya haddii waxaa la yidhi nin hooyadii qorax ku jiiday aayadii hoos ma hariyo waxaadna ognahay ummadda soomaaliya ogtahay maanta etoobiya annaga inayna asxan noo haynin kenya inayna asxan noo haynin maraykan inuu asxan noo sababtoo annaga dad muslin ahaanay qof muslin iyo qof gaalana dagaal baa weligii ka dhaxaynaya marka ummaddaha muslimiinta ah oo geeska afrika degan in la baabi'iyo la tirtiro la baabi'iyo baa nimankan dhammaantood loo soo diray xasan gurgur u oraya loo soo dirsaday loo soo dirsaday shaqadii loo idmaday buuna haystaa ninkaas oo shaqaynaya oo ummad soomaaliyeed wax u muuhay marka aynu u imaanno magaca uu qaatay xisbigan oo loogu magacdaray xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ayaa noqday mid lagu maadaysto oo dood culus ka dhex dhaliyey bulshada soomaaliyeed gaar ahaan baraha bulshada dadka isticmaala baraha bulshada gaar ahaan siyaasiyiinta ayaa sheegaya in magaca ururka loo bixiyey uu yahay isku darka magacyo laga soo kala xaday xisbiyo horay u jiray cabdiraxmaan cabdishukuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa si cad u sheegay in magaca cusub ee la shaaciyey uu yahay mid si toos ah uga tarjumaya magaca xisbigiisa isagoo docda kala muujiyey in la qaatay sumadii siyaasadeed ee xisbigooda oo magaciisu uu ahaa wadajir sidoo kale faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucid ee somalilan ayaa isna aaminsan in qaybta cadaaladda laga soo xaday magaca xisbigiisa oo ah ururka cadaaladda iyo daryeelka ee magaciisa loo soo gaabiyo ucid qaab kale oo siyaasadda ka duwan ayaa loo falanqaynayaa magaca uu la baxay xisbiga uu musharaxa u yahay xasan sheekh maxamuud ereyga cadaalad marka aynu isdul taagno waxaa kuu soo muuqanaysa inuu ka tarjumayo xaqsoor iyo in aan cidna lagu xadgudbin waa erey muujinaya mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee lagu sifeeyo dowlad wanaag iyo nidaam suuban oo hagaagsan cadaaladna u ah bulshada halkee buu xasan sheekh ka joogaa hirgelinta cadaalad dhab ah marka loo eego halku dhigah cadaalad ee xasan sheekh uu ku xardhay magaca ururkiisa cusub waa kan nabadoon caqiil abu cabdiraxmaan horta aniga madaxweynuhu uma aqaane e waxaan u aqaanaa caamil baan u aqaanaa marka koowaad marka labaad inuu cadaalad sheegto waa iska shay nasiib darro ah weeye iyadoo waxa maanta muqdisho ka jira la ogyahay waxaa la ogyahay maanta muqdisho ummaddii muslimiintaydu magaalada deganeed siduu u xaaqay siddeed saac habeenimo sagaal saac habeenimo dadka maatada ahaa waa yeelada ayagoo guryahooda cagaf dabada laga gelinaya ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan dal iyo dawlad ay og yihiin ayadoo ay og yihiin baabuurtii nimankan aysom la yidhaahdo oo asaga uu u kiraysan yahay iyo kuwii asaga ciidanka u ahaa inay dadka muslimiinta ah maalin walba magaalada xamar baabuurta ku jiirsiiyaan wax cadaalad ah iyo wax nolol ah iyo wax xaq ah midna dadkaas ayna lahayn ee ummadda muslimiinta o dhan ay og tahay ayadoo la og yahay qudaartii afgooya ka baxday oo ummadda soomaaliyeed ay abuuratay in eeye inta la hordhigo sagaal saac oo galabnimo ayadoo dhimatay oo madoobaatay oo wax ka gadanaya ayna lahayn inay xamar soo gasha tii diyaaradaha lagu keeno ama turki laga keenay ama laga keenay kenya ama etoobiya loo keena ayadoon waxba cashuura la cashuurin aroortii baaritaan la'aan ay soo gashay iyadoo la ogyahay dhibaatooyinka intaas leeg iyo kuwa kasii badan oo muqdisho ka jiro ayadoo la ogyahay inuu sheegto cadaalad ama koox cadaalad baan ahay uu yidhaahda waa shay iska nasiib darro ah waxaa jira nin gabya ah horay ma og tahay u gabyey oo wuxuu yidhi inkastoo daciif yahay nafluhu ama la daaduunsho intay daamankiisii ishayaan ana fadayn waaye qofka intuu nool yaho daamankiisii ishayaan wuu iska hadlayaa wuxuu rabuu sheeganayaa marka dal iyo dibadba ummadda soomaaliyeed wax garanayso waxay ogyihiin xasan inuusan cadaalad ahayn asagaana ku dhuwaaqayo inuu cadaalad afkiisa ka lahaa asagoo madaxweyne ummadeed sheeganaya aniga shaqadan waxaan siinaya wiilkayga iyo gabadhayda iyo walaalkay ku dhalay ku abtayga dhalay iyo inuu leeyahy waa ummad oo dhan baa dhegaysanayso adduunka o dhan baa laga dhegaysanayay marka cadaalad iyo waxaas waa adeer waa iska hadal wax kala fogna weeye cadaaladna meesha kama jirto cadaalad aan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulkaan ahayna maba jirto oo shaqaynayso ma jirto wixii ka soo horo cadaaladna ma aha cadaaladna laguma tilmaami karo xasan iyo kooxdiisa dabaadhilifka aan cadaalad ma aha mana dhihi karaan cadaalad baanahay waa iska sheegasho weydii qofku wuxuu rabaan wuu iska sheegan karaa
marka aynu eegno magaca wadajir waxa uu ka tarjumayaa dad midaysan waxay doonaan ha ku midoobaan ama hogaamiye mideeya shacabka soomaaliyeed oo ah ummad muslim ah oo waxa keliya ay ku midoobi karto kuna walaaloobi karto uu yahay islaamka macnaha wadajir waxaa laga dhadhansan karaa erey astaan u ah hal hoggaan iyo mabda waa erey qofka muslimka ah dhiiggiisa dhaqaajin kara oo diinteena islaamkana ay farayso marka waxaa la odhan karaa ereyga wadajir waa mid xasan sheekh ku soo laabanaya waayo xasan sheekh ma hayo wadajir siyaasadeed wadajir midnimo iyo wadajir qaran intii u wada adeegaysay shisheeyaha ayuu kala geeyey oo maanta uusan haynin iyagoo midaysan oo hal aragti leh haddaba sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaan hor dhignay waxa ay ka dhigan tahay in xasan sheekh uu ku dhawaaqo urur loogu magac daray ururka cadaaladda iyo wadajirka qaala tacaala waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku amrahayaa nebigiisii moxamed ahaa iyo mu'miniinta oo dhanba xukun ama hadal ruuxa markuu ridaayo inuu cadaalad ku xukumo ninkaa la yidhaahdo xasan maxamuud oo madaxweynaha dowladda federaalka sheegta soomaaliya waxaa weeye cadaaladiis waa tii abujahaltiisii wey dagaalkii beder markuu dhacayay muminiinta nabigaa hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam gaaladana waxaa hogaaminaya abujahal abujahal marka ilaahay buu bariyey waa kii dhihi jiray ilaahayow aniyo nebi maxamed ilaahayow waa waana dhibay qaraabaduu gooyey kanuu sameeyey cadaalad xuma sameeyey ilaah waxaan kaa baryahayaayo maanta kaanagii gardaran cirka inaad uga soo shubto dhimbilo cadaaba marka abujahal cadaalad buu rabaa isagii maxamed in cadaalad loo sameeyuu rabaa wuxuu iska dhigayaa nin marka dulminsan oo laduu ka dhigay marka marka cadaaladda uu ku dooday abujahal maalintaa ilahay uu weydiisanayey iyo cadaaladdu ku dhawaaqay ninka la yidhaahdo xasan maxamuud waa isku mid waayo cadaaladdu waa kitaabka alloo laisku xukumo diinka alle sida uu yahay loo qaato xuduuddiisa la oogo tacsiiraadkiisa la oogo axkaamtiisa la oogo lagu camalfalo nawaahidiisa laga hadho islaamnimada la qaato gaalnimada laga fogaado muminiinta la xidhiiyo gaalada la fogeeyo hada hiya cadaala taa haddii la waayo wixii ka soo hadhay cadaalad ma ah marka cadaaladda uu samaynayo xasan maxamuud ma midda qubuurta soo fagtaybaa ma midda masaakiinta guryahoodii ka saartay oo ehelkiisa uu ku wareejiyey miyaa ma midda hantidii soomaalida caamka ahaa uu etoobiyaan iyo tugri ku wareejiyey miyaa ma midda soomaalida baahida u dishay gaalana u gacan haadisay miyaa midda dadkii muslimiinta iyo dadkii soomaaliyeed xabsida qarsoodii lagu dila miyaa gaaladana saraha dhaadheer la seeyo la waardiyo miyaa taasoo marka cadaalad ma taallo ee waa tii waxaan leenaha adeer abujahal weeyaan bay la mid tahan leenaha ururka uu ku dhawaaqay ninkaas xasan maxamuud la leeyahay manaa waxaa weeye waxaa dhacday waqtigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nimankii gaalada ahaa nabigiioo jihaad ku maqan inay masaajid dhisaan aadna u qurxiyaan masaajidkaana ay ku magacaabaan masaajid khayr oo lagu tukado laakiin loogu talagalay inay dadka gaalada ay u noqoto meel ay ku shiraan munaafiqiinta iskugu yimaadaan islaamka lagu kala geeyo muslimiinta lagu kala geeyo wax loogu soo maleego yay ugu talagaleen nabiga markuu yimid masaajidkii waa la gubay cadaaladda uu ku dhawaaqay waa masaajidkii oo kale masaajidkii la dhisay ee suuradana suuro fiican laga dhigay daahirkana wax kala huwanayd cadaaladda ninkana waa masaajidkii weeye masjidu diraar oo kale weeye waa cadaalatu diraar in laydinku dhibaal rabaa marka xisb ayu axadin oo hadal kaga qayb qaata diin kaga qayb qaata gabay kaga qayb qaata dhaqaalo kaga qayb qaata tala kaga qayb qaata daduu soo jimciyo kaga qayb qaata wuxuu la mid yahay dadkii dhisay masjidu diraar buu la mid yahay arrintaas arrin bannaan maaha cadaaladdu durwaabaa arka baa la yidhi daanyeer marka dabayse waxaa ku dhegan hilib u maleeyey kaasuu qoslaalaya hilib waa nin waaye iyo nin dabada ku dhejistay buu yidhi marka xasan maxamuud oo ay ka muuqan lahayd haddii uu cadaalad ku maamuli lahaa saddexdii sanee dhammaatay iyo tii ka horreysay waa taqaanaan waxaa la yidhi ruuxa hurdo haddaad soo kiciso isagii hebel ahaan baa soo kiciye ruux looma soo kacayo marka magac la qurxiyo waxma tartee ficil baa wax tara waa tii laydinku baabi'in lahaa waa tii gaalada ay soo meerisa weeye soomaaliya waxaan leenahay marka xisbigaas uu ninku ku dhawaaqay inta aan gelinna ha ka digtoonaato inta gashayna ha ka baxeen baan leenahay
toddobaadii ka hor waxaa magaalada muqdisho ka qabsoomay shirkii golaha wadatashiga qaranka ah balse shirkaasi waxaa ka maqnaa maamul goboleedyada isku magacaabay jubbaland iyo puntland kuwaasi oo si cad uga soo horjeestay qaabka uu shirkaasi u dhacay dowladda maraykanka ayaa si toos ah u dhaliishay shirka waxayna ku baaqday in shirka la ballaariyo si loogu dhiso kalsooni siyaasadeed oo dhex marta hay-adaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa loogu yeeray beesha caalamka ayaa dhaliilsan ururkan cusub ee madaxweyne xasan sheekh uu ku dhawaaqay waxayna u arkaan inuu caqabad ku yahay danahooda soomaaliya ugu dambayntiina go'aanka kama dambayska ah ma ahaan doono mid ay wada gaaraan siyaasiyiinta soomaalida ee isdiidan waxaana natiijada ugu dambaysa ee lagu ogolaan karo amaba lagu diidi karo ururkan cusub iyo qorshihiisa mustaqbalka uu u yaalaa shisheeyaha
horta nimankan daacad kama aha yurubiyaanka amase waxaa loogu yeeray qaramada midoobey wayna rabaan inay kuwaan sii lugooyaan oo lugaha u xaabiyaan marka haddii ayagu ay doonayaan hal telefoon oo xataa nin yara oo aan xil badan ka hayn uu soo wacaya ayago dhan laisugu keeni karaa laakiin waa maaragtay way isku sii daayeen korkeena ka daawanayaan maadaama ayaga dhaqaalihii waddanka ay gacanta ku hayaan dahabkii iyo macdantii iyo shidaalkii in nimankaana isku mashquulaan oo marba xataa fiiri gaaladu ma ogolo wax dowladahan ama loogu yeero dimuqraadiya ama cilmaaniyiinta soomaaliya kama ogolo marka ayagu waxba lama aha hadhow markii doorasho kusheegtii la gaarana nin ay wateen bay saaranayaan laakiin dadka caadiga ama soomaalida caadiga oo ku lago'day oo nimankan rajada ka qabta markii loo eego waxay is odhan karaan dee labadii maamuloo ugu xoog badnaa meelna amxaaraa wadata meelna kenyaan baa wadata niman la sahlan kara ma aha marka xagga laga eego dhinacaas oo labadaa waddan waxay israaala keyaan kama socon karto maraykanka waa nin munaafiqa wuxuu rabuu qoraa waad ogtahay xalan wuu fadhiyaa wuxuu fadhiyaa meesha la yidhaahdo beledoogle waddanka xeebihiisii iyo xuduudihiisii u haystaa marka ciyaalkan yararka oo meesha uu kusoo xariistay waxba kama bedeli karaan haddii ayagu ay rabaan inay wax ka qabtaan way ka qaban karaan laakiin ayagaaba ugu talagalay inay sidaas sii ahaato oo xataa kuwan cilmaaniyiinta ah oo dowladdan soomaaliya hadda sheeganaysa xataa ma ogola inay dowlad sax noqoto arrimahaasoo dhan marka laisku wada koobkoobo ninkaa fashilkiisa ayay ka shaqaynayaan kuwan kaleetana oo hadda maamul goboleedada sheeganayana niman maaragtay meesha ku gaamuray ama in badan joogay weeye dowladdii horena ayagaa lugaha u laabay ee farmaajo tanna waxay doonayaan lugahaanay u laabaan wayna u laabi doonaan sidaan filaya niyow ayaga naftirkoodaba sheegaya oo idaacadooda ka sheegayo oo waxay leeyihiin way ku daaleen soomaalida ayadoo ayaga markii horeba ay lugooyo inay qabtaan ay ahayd oo soomaaliga waxbaysan u hayn haddana waxay bari gantaalayeen oo ay amaamudayeen in maamul ayaga daba taagan oo daba dhilifa ay meesha ka dhisaan sida ay waddamada kale oo ama islaamka ama carabta aba uga dhiseen soomaalida baa qabiil qabiil iyo maaragtay reebel iyo kan iyo u kala tagtay marka arrintaas idaacadoodii baaba sheegaya in sida afghanistan oo kale ay ka dhacayso ayaguse waddanku macdan iyo dahab buu leeyahay hadda ayaamahan la ogaaday waxaasay daldashaan soomaalidana madaxay isu geliyaan niman ay calaq u tuuraan oo ay maaragtay quudiyaanna meeshay u joogaan marka labada dhinacba way ugu baxdaa dhurwaaba waxaa la yiri hooyadaa baa dhimatay dhurwaay wuusu yiri ii geeya aan wax ka soo cune markaasa waxaa la yiri waa kugu ciyaarin waa nooshahay hooyadaa ii geeya aan caano ka cabbu yiri marka mar walba asaga wuxuu rabaa inuu faa'iido helo gaalkan maadaama soomaalida ay kala qaybsan tahay maadaama soomaalida ayaga cadow isu tahay maadaama qabaa'il qabaa'il isu leynayo maadaama shareecadii islaamka iyo diintii la diiday xaaraan maadaama la ilaashaday asaga haddii soomaaliya heshiin weysana meeshiisay ugu jirtaa laakiin hadda ayaantan wuxuu sheegayaa oo meel walba ay kusoo qorayaan in afghanistaantii labaad ay ka dhacay soomaaliya marka arrintaas arrin la dhayalsan kara ma aha waa arrin ixtimaalkeeda leh dhici kartana boqolkiiba sideetan walaahi beesha caalamka nimankan ayagaa xukumo xasan sheikh cidda keliya uu wax ka maqli karo ama uu wax ka dhegaysan karo waa beesha caalamka waxaan aaminsanahay beesha caalamku way rabtaa in mataqaanaa haddii sababtoo beesha caalamka dan bay leedahay danteeday iyagu soomaaliya ka fushanayaan sideedaba dan soomaaliyeed kama shaqaynayaan marnaba marka cid hadday heli lahayd danta soomaaliya ka shaqaynayso macnay yeelan lahayd laakiin beesha caalamku ayadu had ya jeer waa dowlado fara badan oo mid walbaba soomaaliya dan kale ururo fara badan oo mid walbaba soomaaliya dan kale had ya jeerna soomaaliya waxay u joogaan waa dantooda waay dan soomaaliyeed kama shaqaynayaan dadku waa inay ogaadaan marka ciddii dan soomaaliyeed ka shaqayn lahayd baa la rabaa cidda dan ayaga hadda u joogto meesha geeyena waxaa weeye waa kuwan isbaarada iyo nukaale iyo anaa taabsaday iyo mataqaanaa de ka shaqaynaya waay marka beesha caalamku amar way siin kartaa way dhihi kartaa isu imaada wayna isu imaanayaanoo ma diidi karaan marka beesha caalamku hadday danteeda ugu jirto inay saan u kala qaybsanaato oo qolada tan kismaayo iska joogto oo kuwan mataqaanaa garowe iska joogaanoo ay kuwan kale meesha iska sii qasaan hadday dantooda ugu jirtana de way sii wadanayaan hadday dantooda ka arkaan inay isu keenaanna way isu keenayaan marka beesha caalamta ayadaa danteeda kaa taqaana dantoodayna ilaalsanayaan dan soomaaliyeedna mama ka shaqaynayaan weligoodna kama shaqaynin haddana kama shaqaynayaan mana ka shaqayn doonaan
si kastaba umuurtu ha ahaatee sanadka u haray xasan sheekh waxa uu noqon doonaa sanadkii loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya hoggaanka villa soomaaliya iyo mucaaradka waxaana sii xoogaysanaya sida aan horay u soo aragnay kala fogaanshaha dowladda iyo maamul goboleedyada waxaana meesha ka sii baxaysa oo sii yaraan doonta kalsoonida waxa loogu yeeray beesha caalamka ay ku qabeen dowladda federaalka tiyo ay u sii dheer tahay in xarakada shabaabulmujaahidiin ay sii xoogaysatay meelo badan ay qabsatay muqdishona ay albaabada ka garaacayso iyadoo laga digayo wixii afghanistaan oo kale inay ka dhacaan soomaaliya gaar ahaan muqdisho
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkii hore waxaan dhegaystayaasha ku weydiinay su'aal muhiim ah oo la xidhiirta beeraha iyo deegaanka haddaan dib idin xusuusiyana waxa ay ahayd sidee looga maarmi karaa sunta beeraha maxaase bedeli karaa jawaabaha aadna soo gaarsiiseen aad ayay u badnaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha qoraal bay nagu soo gaarsiiyeen kuwana codkooda ayay noo soo duubeen kuwa qoraalka ayaan ku horumarayaa iyo maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay maxamed daahir calisow een qofka ugu horeeya haddaan soo qabto assalaamu calaykum idaacadda alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamayaa magacaygu yuusuf nasrudiin ku nool baraawe wallaahi aad baan u farxay kolkaan helay meelaan kala xiriiro idaacadda islaamiga alfurqaan walaal annoo yar baan dhegaysan jiray idaacadda islaamiga alfurqaan siiba barnaamijyada diiniga ah iyo duruusta cilmiga ah ee shareecada islaamka dhanka su-aasha toddobaadka haddaan usoo gudbo waxaa looga maarmi karaa baan isleeyahay kolka hore inaan allah casa wajalla weydiisano xilli weliba xilli roobaad ah si barwaaqa ah noogu siiyo dalag caafimaad leh oo sunta looga baaqsan karo muslimiinta is cafiyaan dhexdoodana sabraan cadowgoodana gaalada iyo dabadheefyadoodana u sabraan inta laga saarayo waddankeena soomaaliyeed ee muslimka ah si waddankeena oo dhan raxmaddii allah looga faa'iidaysto si nabad oo aysan ku jirin khashkhashaad mooryaaneed insha allah assalaamu calaykum radio alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdirasaaq maxamed oo jooga deegaanka kunyabarow sidee looga maarmi karaa sunta beeraha waxay ila tahay waa in beeralaydu allah talada u dhiibtaan sunta beeraha lagu buufiyo waxay keentaa in beeraha la qabsadaan marka waa in la helaa beddelka sunta dhegaystaha xiga ee toddobaadkan fariinta inoo soo diray ayaa lagu magacaabaa nuur axmed oo ku sugan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose wuxuuna yidhi waa in la dhiirigeliyaa isticmaalka bacriminta dabiiciga sida digada xoolaha iyo komboska guriga lagu sameeyo waa looga maarmi karaa haddii la helo dad yaqaana deegaanka iyo dadkana way u fiican yihiin waad mahadsantihiin alfurqaan adna sidoo kale aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq yuunis oo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wuxuu yidhi waxaa fiican in beeralayda la baro beeraleynimo casri ah oo aan ku xirnayn sunta adduunku wuxuu ku horumaray beeraha innaga haddaan soomaalinahay waxaan daba joognaa dhaqan hore oo laga soo tagay marka beeraha loo eego waxaan leeyahay aan la jaan qaadno sida adduunka wax loo tacbado dhegaystaha xiga oo lagu magacaabo ifraax axmed oo ku sugan degmada sa-kow ee gobolka jubbada dhexe waxay leedahay sunta waxay halis ku tahay caafimaadka carruurta iyo haweenka uurka leh marka waxaan filayaa in warbaahinta alfurqaan ay kaalin weyn ka qaadan karto wacyigelinta beeralayda ayna noo badiso barnaamijyada noocan oo kale ah ee kobcinaya garaadka beeralayda annaguna waxaannu leenahay insha allah waan sii wadi doonaa waxaana u taagannahay in wax welibo oo baahiyaha bulshadeenna ah inaan kaa qabtirno faarax cabdi oo ku sugan degmada buule burde ee gobolka hiiraan wuxuu leeyahay waa in ay dowladda mamnuucdo sunta halista ah una soo rogto sharci adag si la mid ah wadamada qaar yurub oo ka mid ah kuwaas oo kontaroola waxay dadka adeegsanayaan dhegayste lagu magacaabo naasir mahad oo ku sugan magaalada baydhabo ee gobolka baayo isana wuxuu leeyahay beeralayda waxay rabaan wax cayayaanka ka dilo markaa waa in la helo waxyaabo cayayaanka lagula dagaalamo oo dabiici ah markaas waxaan ka maarmaynaa sunta halista ah gabar ay u qoran tahay ayaan cabdi oo ku sugan magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxay leedahay waxaan arkay beeralay kenyaan ah oo isticmaala bacrimin dabiici ah iyo sun cayaan dil ah oo laga sameeyo toonta iyo basasha tani soomaaliya way ka shaqayn kartaa haddii la baraa dadka oo si fiican loo baro waxyaabaha ay ka samaysan tahay iyo muddada ay ooli karto deeqa warsamee oo ku sugan magaalada jigjiga iyadana waxay leedahay beeralayda soomaaliyeed waa in loo sameeyaa iskuulo si bilaash ay wax ku bartaan si loo horumariyo beeraha tani waxay ka dhigaysaa beeralayda kuwo kalsooni ku qaba inay ka maarmaan sunta dhegayste lagu magacaabo abuukar xasan oo ku sugan dalka ingiriiska wuxuu leeyahay cilmiga iyo tiknolojiyadda casriga waa in la bartaa sida adeegsiga darooniska beeraha oo lagu ogaan karo meelaha cayayaanku ku badan yahay waxayna taasi ka caawin kartaa in si qaas ah waxa looga qabto dhibaatada halkii lagu dhex tuuri lahaa sunta meel weliba oo beerta ah qof lagu magacaabo luul axmed oo joogta degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxay leedahay waa muhiim in xarakada shabaab mujaahidiin ay samaysaa kaydka dhirta dabiiciga ah ee la ogyahay inay leeyihiin awoodda la dagaalanka cayaanka taasina la gaarsiiyo beeralayda dhegayste lagu magacaabo ruqiya ismaaciil oo joogta magaalada toronto ee dalka kanada waxay leedahay soomaalidu waa dad la jaanqaadi kara hal abuurka haddii la helo dad hal abuur ah oo wax barta ganacsatadeenana ay maalgeliso wax badan baan qabsan karnaa sunta waan ka maarmi karnaa yuusuf maxamed oo ku sugan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe wuxuu isna leeyahay haddii la kobciyo wax soo saarka dabiiciga ah oo la sameeyo suuqyo gaar ah dadku waxay xiisi doonaan tacabka beeraha cunno caafimaad lehna waanu helaynaa nimco barre oo joogta degmada eelcadde ee gobolka gedo iyadana waxay soo qortay waxaa muhiim ah in carruurta iyo dhallinyarada ku sugan wilaayaadka la baraa arrimaha deegaanka lagana bilaabo dugsiyada si mustaqbalka ay u noqdaan beeraley waxtar leh dhegeyste lagu magacaabo asli xasan oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxay tidhi ganacsatada waa in la dhiirageliyaa inay soo saaraan allaabo dabiici ah oo lagu bedelo sunta caadiga dhegeystaha ugu dambeeya aan soo qabta oo lagu magacaabo jaamac aadan oo ku sugan magaalada hargeysa wuxuuna leeyahay waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo xarumaha cilmi baarista ah oo ka shaqeeya horumarinta waxyaabaha bedeli kara sunta aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed sheekh cali markan aynu u gudubno dhegaystayaasha noo soo duubay codkooda iyagoo ka jawaabaya su-aasha toddobaadkii hore
bismillaah magacaygu waa cali axmed kuna sugan dhulka soomaaliyeed goos jira gumaysiga xabashida haddii aan aragtideeda ka dhiibto barnaamijka dowladda jimcaha gaar ahaan xubinta su-aasha furan sidee ayaa looga maarmi karaa sunta maxaase bedeli karaa qaabkee ayaa lagu keeni karaa wax soo saar ama horumar u gaaro waxsoo saarka dalagga beeraha ee soomaaliya haddii aan ku horeeyo sidee looga maarmi karaa sunta sunta si kasta waa looga maarmi karaa maxaa yeelay wax faa'iida ah ma wado waxaan dhib ahayn waxayna dhibaato u geysanaysaa dalagga iyo dadka dalagan ama beeraleyda ah ee falanaya beeraha ayay dhibaato u geysanaysaa suntanna waxaa laga keenay dowlado iyo dalal shisheeye kuwaas oo raba inay baabi'iyaan dalagga ayna keenaan si aan loo isticmaalin dalagga laga falanayo dalalkaas ama keenaan kuwa iyaga dalalkooda laga soo saaro oo aanay dadku u gaarin horumar sababta loo keenayana waa taa waana laga maarmi karaa waxaana looga maarmi karaa in la joojiyo maxaa yeelay dalagga waxaas haddii laga daayo run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay in uu dalaggu faa'iido badan yeelan lahaa laakiinse waxaa dhibta ugu badan u keenaa inuu yahay sunta in qaabtee loo gaari karaa horumar dhinaca waxsoo saarka horta waa in dhulka beeraha leh waa in horta laga mamnuucaa gebi ahaanba hay-adaha shisheeye maxaa yeelay hay-adaha shisheeye waxay hormuud ka yihiin baabi'inta dalagga sababtoo ah waxay u geysanayaan dhibaato dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ahna waa in ay hay-adaha shisheeye ee gacansaarka laleh gaar ahaan wadamada reer galbeedkana u badan waa in ay ka ilaashadaan beerahooda iyo dhulkooda sidaasaanay horumar ku gaari karaan waanay iyaguna samaystaan shirkado u gaara iyo ururo kuwaas oo ka shaqaynaya danahooda waa inayna ka madax banaanaadaan hay-adaha shisheeye barnaamijka hadaan fikradeeda ka dhigto magaceyga waa mucaad waxaana ku noolahay magaalada tana muqdisho barnaamijka haddaan fikradeeda ka dhigtana walaal waxaweeye waan ka maarnaa waxyaabaha maanta beeraha lagu maxaan ku yidhaahdaa lagu buufiyo suntan iyo waxaan beeraha lagu buufiyo asalkiiyo torta wadankeena aniga ma sameyna ee dibiddaa noola keenaa hadday rabaan dadkan waa cadow ma rabaan inay soomaali maxaan ku yidhaahdaa ay isku filnaato oo u baxo dhirteedii iyo waxeeda maxaan ku yidhaahdaa iyo khudaarteedii iyo waxeeda ay soo saarto ma rabaan marka taas naftiga waxaa laga yaabaa meesha naftirkeed dagaal kale inuu ka socdo maxaan ku rahday waxyaabo qaaroo markii beerihii la buufiyoba ay beerihii oo waxa laga yaabaa ay si kale oo ay naqdaanba marka dadkeen waxaa laga rabaa inay isku filnaadaan waxa waaye tan kale oo ah ee maxaan ku rahday sideen macnaha isku waxyeelin karnaana iyadana waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waa inay gacmaha isqabsadaan ay isku duubnaadaan oo ay markasta isku dhiirigeliyaa in dalkooda si wax ay u soo saar lahayn waayo maanta waxaan u jeednaa muqdisho kale hadda anaga markaan ku noolnahay markaan suuqyada tagnoo kale khudaaraan doonanayna waxaa dadka waxay ku leeyihiin waxaan ku helnay camba laga keenay masar waxaan ku haynaa maxaan ku yidhaahdaa moos laga keenay turkiga wadankeena khudaartii wixii wadankeena kasoo baxay dhan waxaa ula wareegay dibidaha laga keenaa marka anigana taas dhibaateena u tahay maanta markaan fiirsana dhirta wadankeena kasoo baxda khudaarta iyo tan dibida laga keenay teena dhadhan badan marka dadka waxaan ku dhiirigelinayaa inay niyadii ka dhamin waxaa dadka niyadda laga dili inta lasoo aruuriya dadka baadi dabcahay dhan waxaa kaamo maa loo dhisay waxaa leeyahay kaararaan ilsina oo been eh dadkii dhan waxaa intaas waxaa loo yeelaa inaysan waxba soo saaranay duleysnaana gaalo gacmaha u hoosanaal haddaan ka jawaabo su-aashii oo jimcihii hore aad baahiseen sidee looga maarmi karaa sunta beeraha loo isticmaalo sunta beeraha loo isticmaalo waa sun iska ashwaaciya oo ka timaada dalal kala duwan oo xataa aan hal dal ka imaanin isla markaana mid walba infakti iyo dhib kale oo ayada ku kaydsanaa jiro marka waxaa looga maarmi karaa awalan waagii horeba annaga beeraha waa tabcan jirnay sunna ma aanaa isticmaali jirin waxaana la isticmaali jiray oo beeraha lagu daaweysan jiray diinta ilaahay qur-aanaa la akhrin jiray waa la ducayn jiray waa laysu imaan jiray beeraha waa loo tufi jiray wax kale oo hadda beeraha ay u baahnaayeenna ma jirin sunna may rabi jirin waxbana may rabi jirin kadib markii dowladdii ay dhalatay oo waddanku uu dowladnimada qaatayna waxaa la heli jiray sun kaantaroolan oo hal meel ka timaada ama aan annaguba samaysanno oo beeraha markaas lagu daaweyn jiray waxaana markaas xafidnaa suntaas waxyeelada dambe oo ka imaanaysaa la ogaa waxtarka ay leedahana waa la ogaa hadda midda la isticmaalayo waxtarkeedana lama oga waxyeelada ka imaan doonto dambena lama oga marka dhibaato aad u fara badanaa bulshada ka soo gaartay sidaa darteed sunta oo beeraha lagu daaweynayo oo maaragtay sharca lagu daaweynayo dadku waa in ay iska fiiriyaan marka hore suntaa bidqabkeeda ay ogaadaan ayna ogaadaan marba cayayaanka ay dilaysa nooca ay tahay oo aan si ashwaaciya aan sunta leesaga isticmaalina cid aqoon u leh lala kaashado marka sidaas ayaa lagu ilaalin karaa bidqabka sharca haddii aan ka jawaabo su-aasha labaad ee ah sidee lagu gaari karaa isku filnaansho xagga sharca ah oo waxsoo saarka ah waxaa lagu gaari karaa in ay awalan horta dadku ay dhulka beertaan oo wax la tabcado oo waxyaabaha daruuriga cuntada ah sida qaalibkaa loo isticmaalo in la beero sida galleyda masagada digirta iyo waxyaabaha maaragtay saliid ahaanta loo isticmaalo sida lowska sisinta gabaldayaha ma garanaysaa in maaragtay xoogga la saaro si dadku iskugu filaadaan islamarkaana la kaydsado raashinka oo la kaydiyo oo maaragtay la sameeyo bakaarihii iyo meelihii lagu keydin jiray la yaqaanay ummadda soomaaliyeed ay wax ku keydsan jirtay in la samaysto sidaas ayaa lagu kaydin karaa raashinka ama waxaa loo isticmaali karaa baraago dhisan ama waxaa loo isticmaalaa fuustooyin si walba oo lagu kaydin karo waa in lagu kaydsadaa marka waxaa la helayaa sarac ku filan oo dadku ay uga maarmi karaan wax dabadaha ka yimaada deegaanka annagu aan ilaahayna siiyo ilaahayna makaniyey waa deegaan qani ah oo aad barwaaqo u ah oo wax walba ay ku dhaqmi karaan xoolaha iyo beerahaba marka waxaan leeyahay horta dadku awalan dhulkooda inay ilaashadaan oo ay ka ilaaliyaan waxyaabaha wax dhibaatada u keenaayo sida geedaha la jarayo ma garanaysaa sunta ashwaaciga oo meel walba laga keenayo waddan walba laga keenayo layskaga sumaynayo xoolaha iyo beeraha oo wixii dambeoo ka imaanaya aan la ogeyn waxaa loo baahan yahay abuurka la abuuranayo inuu qofku og yahay oo uu yaqaano abuurka uu abuuranayo abuur isaga uu xushay oo beertiis isaga uga soo baxay uu yahay ayna iska ilaaliyaan abuurada dibadda laga keenayo midda kale sunta ay beeraha ku daaweysanayaan oo ay ku sumaynayaan waa inay tahay sun ay hubaan waxtarkeeda waxyeelada ka dambaysana ay og yihiin oo dadku ay iska daayaan waxyaabahan ashwaaciga oo ay wax ku isticmaalayaan horta waa ku dhowahay jasaakum allah khayr jazaa muxuu ahaa idaacatalfurqaan su-aashaas waa runtii su-aal oo tafkiir badanna u baahan aqoonna u baahan sunta beeraha yacni waxaa lagu dilaahay waa cayayaanka cayayaankaas waxaa mushkulo ah oo iyada la isku hayaa suntan lafteeda la keenayo oo lasoo waaridayo ama lasoo laga keenayo cayayaanka inay dhaliso iyo inay disho iyo sida markay disho kadib amay bacrimisaaba taas maaba mar mid lays weydiiyey maxaa badiil noqon kara an waxaan is leeyahay in loo fikiray u baahanta wax bedeli karo aniga hadda ka hor yacnii labadii kun iyo xoogaagi bay ahayd nin baa ii sheekeeyey wuxuu ii sheegay magaalada luuq in cayayaan kacay cayaanka asagahaa marka yani lama helin wax yacnii kaafi ah oo xukuumaddii iyo dalkii waxaan ku fikiruu yidhi anigii iskuulkii iyo ardadaydii inaan samayno wax aan ku buufinno waa ku guulaystow dhahay sababtoo ah waxaan teergareeyo yidhi oon isu keenay dhir badanaan soo guruu dhahay oo kala duwan oo caws leh oo laama leh oo qoqoyan godaan u qoduu yidhi godkiaan ku riday biyaan ku daray waana ku daboolow dhahay markaan ku damoolayo beryo meesha ku khamiirsanayd meeshii waxaa waaye falgalaa dhacay way isbedeshay waxay noqotay yacni wax oo very concentrate ama aad u adag biyaan ku dar u dhahay khamiirka asagahaa baan beerihii ku buufiyow dhahay waana ku guulaystow dhahay diiradiiratadii iyo maxaan ku idhaahdaa dixirigii ku dhashay iyo kulli waa ka dhammaadeenu yidhi marka yacni waa wax waa lasoo saari karaa waa la samayn karaa isku filnaansho dhanka beeraha ah sida lagu gaari karaa waa wax u baahan in dadka la fahamsiiyo wax soo saarka isku filnaana la gaari karaa yacni waa in la tabcado inay dadku dalagyadooda abuurtaan si nadiif ah waxay cuni jireen oo yaqaanaan ay abuurtaan oy roobka iyo biyaha ku abuurtaan ilaashadaanna isku filnaan way gaari karaan dhulku waxay dhahaan xaasid ma ah aslan dhul xaasid ma ah haddii dhibic la helo in laga faa'iidaysto oo wax nacfina la abuurto oo raashinka weliba maaragtay kaydka gala la abuurto oo abaaraha iyo jilaalada loo baxay sida masagada iyo galleyda iyo digirta waxgalka ah yaa looga faa'iidaysan karaa beeraha waa in la isku tashtaa may ahaaytey sucaashii hore anabka jawaabi karaayay sunta beerah may ahaaytey markii hore beera tacba jirna ila xad tacbadayne sunta itay afaarihay ma goronayne sun hadde haddaba sun lesheena may ahaaytey waagii hore beera un tacba jirna bahdhowooy niijuguji wadankan bahdhowooyin malhad marka bahdhowey kasoo jumlay wadanka dhan marka leyti iyo sinta isku beera jirta wala kulli caafimaad lahaay haddadka may aaminsanay sun leena walbiyayt ilaahay subxaana wa tacaala nankii tala saarada horte wal kulli marka saawad ilaahay mar sun iyo walaagas wal sabiita mal quraanka isku ka arso ayad adkaar isku ka arso quraan beerta tii dhati fadheesho laba kutugo ilaahay tala saaro sun iyo walaagas wal saqabata mal mays aan horte daqadar ahaan ah horte sun mar deers abuur mar gun geleys abuur weligay ninkii aan oo sun kishubo ma ah ninkii buufi ma ah maayo adkaarti iyo mays badiyey qur-aanka ilaahay istalsaarada waxaa marka salkoo ku maaran karay su-aasha lamaad oo beerah oo dhanka isku filnaanshada may ahaytey ina aad beerta weynaysato ilaahay tala saarato beerta marka falato iyo dhankan meel kasta galba ajalno gacan hoorse ilaahay tala saarato mar dhulkan ilaahay walsku saarata anoo ka jawaabaayo su-aashii toddobaadkii hore ee ka baxda idaacadda alfarqaan anoo ka jawaabaayo sunta beeraha waxaa loogu maarmaa markii hore gobolka shabeellada hoose webi aad u weynaa dhexmari jiray ilaa adeesna waa dhexmaraa meele oo hadda uusan soo gaarin way iska jirtaa meelo oo yacni uu soo gaarin waa jirtaa dadka soo gaarin way ka faa'iidaystaa dadka aan soo gaarin ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu soo gaarsiiyo biyahaas maxaa yeele biyahaas webiga sidiisaba caafimaad u lahaa marka qofka markuu biyaha meesha yimaado ninka beerow iskaga sii daysanayo sun iyo iyo barnaamij sidaas dhanba waaba laga maarmiba galleydan waa la tabcan jiray sisintan waa la tabcan jiray marka sidaas darteed marka biyihii ay yaraadeen dadkii marka wax iska aamineen sun bis suntan waxaa waaye waxaa waaye lagooyo waaye sababtoo abuurkii saxda aan lahaynna waana laga qaatay wax faalsiana loo soo dhiibay wixii faalsigiiaa marka ka dab wareeganayna marka abuurkeena saxdaa waa inaan keedsanaa macnaa qofaan keed lahayn waxaa waye dhibaatadeeda leedahay su-aasha labaad anoo ka jawaab waxaa loo gaariga qofka waa inuu horta awalan keed ou lahaadaa wixiisoo dhanba inuusan suuqa keenin god weyn intay qotaana bakaar ka dhigan karaan fuustooyina ku shuban karaan ayagoona culays jirin waxoodan way keedsan karaan qofkana wixiisana waxna inuu sadaqaysto waxna yacni ou cuno waxna oo tasarufkiisa oo ka dhigto sidaas ayuu horumar ku gaari karaa wixii dhadhanaankana beerta laga soo garan jiray bukureylaha iyo baaraylaha iyo raansowga iyo liinta iyo beertiisa ugu dhex taalaa nyaanyadii iyo maaragtay basashii iyo barbaroonigii wixiisoo dhan beertiisa ugu dhex taalaa marka isku filnaashi waxaan ku gaari karnaa in xoolihii oo beerta noogu soo bax aan keedsano sidaasaan macnaha ku gaari karnaa isku filnaashi macnaha waa hagaag kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha warbaahinta alfurqaan ee aaraahadooda nala wadaagay kuwaas oo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa markan waa su'aasha furan ee toddobaadkan taas oo ka dhalatay mawduuca aan toddobaadkan soo qaadannay alaaba su'aasha furan waxaa noo soo jeedin doonaa waryaheena cawiil cabdulaahi waad mahadsan tahay maxamed daahir su-aasha furan ee toddobaadkan dhegaystayaasheenna hortaala waxay tahay sidee u aragtaa magaca ururka cusub ee cadaaladda iyo wadajirka ee uu madaxweyne xasan sheekh ku dhawaaqay iyadoo la ogyahay xaaladda cadaaladda ee xasan sheekh ma u qalmaa ururkan magacaas waxaa kaloo isweydiin mudan ururkan ma noqon karaa mid halis ku ah jiritaanka dowladda federaalka maadaama aada looga soo horjeedo fadlan fikirkaaga si xur ah noogu soo dir cod ama qoraal adoo adeegsanaya whatsappka lambarkan eber eber labaatan iyo shan labaatan iyo lix hal lix toddoba toddoba toddoba toddoba eber afar ama fariin qoraal ah noogu soo dir taleefon hormuud eber lix hal lix toddoba toddoba toddoba toddoba eber afar ogeysiis muhiima jawaabta su-aasha furan lama sugayo jimcaha dambe oo keliya wixii hadda ka dambeeya si toos ah ayaad noogu soo diri kartaan fikirkiina maqal iyo qoraal si kastaoo aad diyaar u tihiin waxaana noogu soo hagaajin kartaan telefoon nambarkan eber lixal lix toddobaatan iyo toddoba toddobaatan iyo toddoba eber afar mar kale aan idinkugu celiyo eber lixal lix toddobaatan iyo toddoba toddobaatan iyo toddoba eber afar codadka iyo qoraalada aad soo dirtaan waxay ka mid noqon doonaan barnaamijyada xiga ee toddobaadka dambe insha allah أيها المسلمون أيها المسلمون أيها
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan halkaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka waxaa marti ku ahaa sheekh cabdiraxmaan firin injineer idriis xasan faarax cabdulaahi axmed iyo nabadoon caqiil cabdiraxmaan muddada barnaamijku u socday waxaa igala qayb qaatay wariyaasheenna maxamed sheekh cali iyo cawil cabdulaahi intaan toddobaadka xiga ku kulmi doonno barnaamijka diiradda jimcaha waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
البايسين زمجيري رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا